xukuumadda maxaa la yidhaahdaa isku shaandhayn ayaa hadda jirta oo yani uu ku dhawaaqay madaxweynuhuna wuxuu leeyahay isku shaandhayntu ma xuma laakiin marxaladda la joogo waxay u baahan tahay wadatashi iyo isfahan iyo marxalad adag ayaa la marayaa marka in la wada tashto oo mar walbaba laga wada tashto tallaabo walba oo la qaado ayaa habboon marka haddii taa saa loo eego waxaad moodaysaa marxaladda tan wuxuu u baahan yahay marxalad oo isu dulqaad isu tanaasul wuxuu u baahan yahay in la eego marxaladda tan si looga gudbi lahaa maraaxisha soo socdaa wuxuu u baahan yahay dastuurka waxyaalo cadcad iyo siyaalo loo kala qeexa in la kala sameeyo laakiin marxaladda tan waxay u baahan tahay see ummaddan lagu samata bixiyaa loogana gudbaa dhibaatada maanta horjoogta waa tahay ugu dambayntii rofeor liibaan waxaad sharaxaad naga siisaa xilka iyo awoodda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk uu dastuurka u ogolaanayo iyo awoodda ra-iisul wasaaraha sida dastuurku hadda uu tilmaamayo qodobka sagaashanaad uu tilmaamayo madaxweynaha xilalkiisa iyo awooddiisa iyo qodobka boqolaad ee tilmaamayo ra-iisul wasaaraha isagana awoodda uu leeyahay mid walbaba wuu siinayaa awood yani wuxuu siinayaa madaxweynaha inuu yahay hogaanka sare ee taliyaha ciidamada wuxuu siinayaa xaaladda degdega inuu isaga soo rogi karo wuxuu siinayaa hadday dhacdo xilka qaadis iyo xukuumadda inuuay dhacdo kadibna isaga inuu ansixiyo ama uu ogolaado waxyaalahaasuu siinaya sida ra-iisul wasaaraha uu qodobkaas boqolaad isagana uu u siinayo inuu isaga dhisidii xukuumadda uu isaga u leeyahay inuu horgeeyo baarlamaanka inuu isaga uu leeyahay waxyaalahan uu qabanayana wuxuu u geynaya marka mar walba waxaad moodaa in loo dejiyo dastuurka yani mar walbaba wixii daraf uu qaato darafkii kalena in loo geynayo ansixid iyo ogolaansho in loogu geynayo
kaasi wuxuu ahaa brofesor liibaan xuseen ciise oo bare ka ah jaamacadda muqdisho oo u warramay